magaalada hargeysa caasimada somalilan iyo weliba lakaqabuday shirweyne ka saabsan deegaanka isbedelka cimilada kaasoo ay qaban qaabaday wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada somalilan shirka weliba ku qeybgalay la taliyaal madaxweyne wasiire xildhibaana guddoonka gobolada iyo degmooyinka bahda walbarashada bahda caafimaadka madaga hay-adaha kuulgalow somalilan iyo ururada rayidka wasiirka wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada somalilan oo ku hadalay shirweyne iyo weliba uuse sheegay in iyo ku duulow hiigsiga ilaaliyowka deegaanka iyo la tacalowka isbedelka cimilada iyo go-aamiyeen in la qobado shirweynagan waxaan jecelahay in lagu soo dhoweeyo shirweynaha ee ilaalinta deegaanka iyo la tacaalidda isbedelka cimilada innagoo ka duulayna hiigsiga qaran ee deegaanka iyo cimilada isla markaana fulinayna amarka madaxweynaha ee ku salaysan ballaqaadkii xusbiga talada haya shirkani wuxuu ka mid yahay waxqabadka boqolka cisho ee u horeeya muddada muddo xileedka xukuumadda muhiimadda shirkan waxa weeye koruqaadidda wacyiga iyo fahamka bulshada somalilan ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka somalilan irinishii ku hadli uu soo sheegay in lagu tabaabushaysada dhibaatada isbeddelka cimilada oo walyeelideen ku baaqsado korna dadka adduunyaba waana muhiim eeto ku horsadowshe adduunyada waa wax ku cusub oo jiray muddo gaaban wakhtigii la odhan jiray climate changeku bilaabmayna weliba waddanka somalilan fikrad lagama haysanin oo waa la yaabanayn laakiin hadda waa aragnaa dhibaatada ay keentay adduunyada isbedelasa cimilada isbedeshay dhibaatada ay la timidayna waa aragnaa haddaan lagu dagaal oo aan lagu talagelin oo aan laga tabaaburshaysanna dad iyo duunyaba waxay nagu dhacaysaa dhibaato aan laga soo waaqsanin waxay dhibaatadu ka imanaysaa xoolaheenna oo innaga oo ah dad ku dhisan xoolaha boqolkiiba toddobaatan in ka badan cimiladiina ay saa tahay oo maanta durba iyadoo gugii ay laba bilood ka harsan yihiin weliba aada maanta waddanka intiisa badan xoolihii markaad aragto ay dhibaato hayso markaa talagal bay inooga baahan tahay hadalka intiisa badan idinkaa shirka anu aan idiin furayey aada iyo aad baan ugu faraxsanahay waanan ku bogaadinaya wasaaradda deegaanka shirkani labada maalmood soconaya waxaan rajaynayaa ilaahay idankii inuu noqdo mid midha dhala oo lagu guulaysto
isbedelka cimiladu weliba waa isbedel muddo dheer hajiitimow oo ka kuweyo dabeelo iyo roobka ee adduunka oo dhan taasoo unbahan kutashi wiin oo lagu gaasha mudo koraa